Gudoomiyaha maamulka degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin yaa shir gudoomiyey kulankii caadiga ahaa ee xubno golaha deegaanka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud fadhiga koowaad kulinshii sagaalaad ayaa la kameel mariyay sharciga miisaaniyadda degmada golaha ayaa miisaaniyadda waliba qorsheynaya xogayaha degmada Bashiir Maxamed Salaada gudoomiyaha maamulka degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin oo codeynta kuriyada Kuwarbi yaa sheegay in iyo meel maryan ah sharciga miisaaniyadda degmada sideedii bilood ee golaha uu shaqeeyay in golaha deegaanka ee degmada Gurceel ay ansixiyeen miisaaniyadda ee saddexda bilood ee soo socota ee Agoosto, Sebtembar iyo Oktoobar waxaan rabaa runtii dee inaan uga mahad celiyo golaha deegaanka iyo cid wal iyo sidoo kaleeto xogayaha iyo guddiga maaliyadda ee degmada ee golaha deegaanka sida wanaagsan ay usu hufnaanta leh uga soo shaqeeyeen annagana waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis sida bulshaduba inaga rajaynayso in waxqabadka iyo horay socodka deegaankan aan ka wada shaqeyno runtii mas-uuliyaddu waxay u baahan tahay dulqaad iyo in shaqo badan la qabto adoo shaqaynaya oo bulshadii u adeegaya waxaad la kulmaysaa canaan iyo ambaareyn iyo wax badan marka waxaan rabaa mas-uuliyiinta maamulka inay qof walbaa hibaa mas-uuliyadda uu ogaado waxa uu u dhaartay oo u shaqaynayo inay yihiin dadkiisa iyo deegaankiisa marka dhammaanteen waa inaan dhexda u wada xiranno u wada istaagno sidii aan bulshada ugu wada adeegi lahayn horumarka degmadan gurcaal iyo deegaanada hoos yimaadana aan uga wada shaqayn lahayn saddexdan bilood iyo miisaaniyaddan la ansixiyana waxaan rabnaa inay noqoto mid si hufnaan leh oo bulshadu ay ku qanci karto in looga shaqeeyo insha allahu haddii ilaah yidhaahdo marka aad aad u mahadsantihiin waxaan rabaa oo kaleeto inaan qodob kaleeto ku darsado oo ah bacdamaa golaha furnaanshihiisii ama kalfadhigii golaha oo muddadan soo shaqaynayay waxaa rabnaa in maantay ayadana kalfadhigii golaha deegaanka ee degmada gurceel aan caddayno inuu xiran yahay haddii ilaah yidhaahdo guddiyada joogtada iyo guddiga fulinta iyo shaqooyinkoodiina ay noqon doonto saddexda bilood oo soo socota mid si hufan kusii socon doonto insha allahu tacaala aad aad u mahadsantihiin golaha sharafta leh waxaa noo ballana shaqo iyo inaan dadka iyo deegaanka u adeegno waxaana la ka sugayo oo bulshada reer gurceel ee naga sugayso naga filaysana inaan si hufnaan leh uga soo dhalaalno qof kasta oo ximin ka tirsan golahan ah waxaan ka rajaynayaa inay mas-uuliyadda saaran si saxa uga soo dhalaasho iyo waxay u dhaaratay waxaan rabaa sidoo kale bulshada reer gurceel inaan ka codsado inay garab nagu siiyaan horumarinta iyo ka shaqaynta howlaha deegaanka bulsho isgarabsatay ayaa heli karta in wax la qabto marka haddii la iskaashado waxbaan wada qaban karnaa annaga waxaan diyaar unahay in nalala xisaabtamo nala dabagalo nala korjoogteeyo bulshaduna waxaa rabnaa inay nala shaqayso na garab siiso hadday tahay dhanka amniga hadday tahay dhanka horumarinta waxaan rajaynayaa maalmahan haddii ilaah yidhaahdo in qorshayaasha noo qorshaysan wax badan oo ka mid ah hirgelintooda aan rabna inaan fulintoodii u dhaqaaqno insha allahu tacaala marka bulshadana garab istaagaan ka filaynaa sida horeba aan ugu naqaanay aad aad u mahadsantihiin